asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo qodobada ah ugu doorkaroona waxaa ka mid ah dalal badan oo diyaar u ah inay hub ku taageeraan soomaaliya kadib ka qaadistii cunaqabateynta hubka ee soomaaliya maamulka iyo shacabka degmada kaaraan oo qabtay isku soo bax lagu taageeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulan lagu taageeray xayiraada hubka ee laga qaaday soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho wiilkii lagu muransanaa oo qoyskiisa la midoobay kadib markii lagu guulaystay d n a-gii laga qaaday iyo faahfaahin ka soo bixaysa ganacsado ka soo jeeda koonfur galbeed oo lagu dilay magaalada boosaaso
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii baxayso salaaso ayaana soo gelaysa taariikhduna waa afarta bisha laba-iyo tobanaad ee disembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan dalal badan oo diyaar u ah inay hub ku taageeraan soomaaliya kadib ka qaadistii cunaqabateynta ee hubka oo taasoo soddon sano muddo ka badan saarneyd soomaaliya warkaanna waxaa noo sii dhammaystiraya waryaheena abukar dayax
danjiraha qaramada midoobe u fadhiya soomaaliya ambasador abuukar daahir cusmaan baalle ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dalal badan oo diyaar u ah inay dowladda soomaaliya siiyaan hub nuuc walba leh iyo dad u tababaran hubkaas waxa uu tilmaamay in ka qaadista cunaqabateynta hubka ee saarneyd soomaaliya soddonkii sane ee lasoo dhaafay ay sahlayso in soomaaliya ay soo iibsato ama ay ka hesho saaxiibadeeda caalamka hub casriya nooc weliba oo ay doonto sidoo kale danjiraha uu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xaqiijiyey in ka qaadista cunaqabateynta hubka ee soomaaliya ay kaga dhigan tahay maalin weyn islamarkaana dalal badan ay ku dhiiranayaan in ay hub nuuc walba leh ay siiyaan soomaaliya cunaqabateynta hubka waxa ay cunaqabateyn weyn ku ahayd qof walba oo raba xitaa in uu siiyo hub soomaaliya isaga oo ka baqanaya in dhibaata ay uga timaado golaha ammaanka ee qaramada midoobe laakiin hadda dalal badan ayaa diyaar la ah oo qaarkood soomaaliya ay saaxiib la yihiin si ay hub u siiyaan sidoo kalena ay u tababaraan dadkii hubkaasi isticmaali lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ballan qaaday dhowaan in hubka ay dhowaan soo iibsan doonto uusan geli doonin gacanta dagaalamayaasha al-shabaab iyo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda dowladda bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa soo dhoweeyey tallaabada cunaqabateynta hubka looga qaaday soomaaliya iyagoo bogaadiyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
mahadsanid dayax maamulka iyo shacabka degmada kaaraan ayaa qabtay isku soo bax lagu taageeraya ama loogu mahadcelinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii uu soo dhameeyey in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka taasoo muddo soddon sano ka badan saarneed horkan waxaa dhammaystiraysa safa cusmaan
maamulka iyo shacabka degmada kaaraan ee gobolkani banaadir ayaa maanta waxa ay sameeyeen isku soo baxa ay ugu mahadcelinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo ku aadan qaadista xayiraadii cunaqabateynta hubka soomaaliya ee saarayd muddada soddon iyo labada sano ah banaanbaxan waxaa isugu yimid dhammaan shacabka degmada kaaraan maamulka uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmadaasi ugu horeyn waxaa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka degmada kaaraan iyada oo sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay in cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya kaasi oo hormuud u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan u hambalyaynaynaa oo hambalya leenahay madaxweynaha federaalka soomaaliya oo ku dadaalay in cunaqabataynta laga qaado hubka laga qaado waa u hambalyaynaynaa hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo sooro ansaaxshay bariga afriko oo naga mid ku dhigay toddoba toddoba dowlad dowlada sideedaad aan noqonnay waxaa waaya hambalyaan leenahay madaxweyne dagaalkana fiinta hore fadhiyo hambalyaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan leenahay guul guul guulaan leenahay waa u- waa ku faraxsannahay waa waa u tahniidaynaynaa een, dal xureeye dadaal badne adduunka dhan isku soo xirxire ni- dadaalkiisa aa, dal iyo dibad laga ogyahay waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud haddaa maqashiin sacbiya ha guulaysto xasan sheekh ha guulaysto ha guulaysto haddaa u guulaysto soomaali guulaysato waay xasan sheekh haddaa u guulaysto soomaali guulaysato waay gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan ayaa dhankiisa u mahadceliyey madaxweynaha qaranka isaga oo ballan qaaday in ka degmo ahaan ay garab iyo gaashaan u yihiin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan madaxweyneheenna dalka soomaaliyana waxaan leenahay guulaysa weligaa jira joog waxaan leenahay soomaaliya gacmaha isqabsanno wixii naga maqnaay iyo meelaha waa naloo maqan yahay inaan maaragtay aan mas-uul nagala yahay wax allaalay waxaan u baahannahay nin og noo adeegayana waa og tihiin waxaan leenahay jira joog weligaa meel kasta oo wax ka dhiman yihiinna madaxweyne soomaaliya way kaga fadhidaa furunta hadday tahay meelaan kaga maaranna ma laha guulayso weligaay allaha garbahagaanaha insha allahu waa nugu tashanaysaa insha allahu waxaan rajaynaynaa guushaan iyo mid ka weyn inaan noo keeni doonto haddii ilaa yidhaahdo soomaaliyay weliba waxaan la sii hadlaa reer kaaraan waxaan rabnaa in aan dowladdayna barbar istaagno garab istaagno wax allaaliya wixii naloo dirana aan qabanno haddii ilaa yidhaahdo bulshada reer kaaraan madaxweyne waa ku taageersan yihiin madaxweyne waa ku taageersannahay waa ku garab istaagsannahay wax allaaliya wixii aad mudantahana waa naqaanaa maanta lama gudi kiji sidaada ilaaha gudi karo waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo soomaaliya way ku og tahay waana ku taageersan tahay wax allaala waxa u qabatana waa og tahay libaax nin gaaday iyo nin goladana kale ogaa la yidhi aan isweeshano walaalaya hawada jirino walaal aan isweeshano walaalayaal hawa- no wa- soomaaliya soomaaliya taageerada
safiya cismaan cabdulla dalsan t v muqdisho
waa mahadsantahay safiya ayaa aheed oo inoo soo koobaysay warbixin la xiriirta kulan maanta lagu taageeraya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba isla wararka kulamada ayaan ku guda jirnay kulan kale oo lagu taageeraya xayiraadii hubka ee laga qaaday soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay isla magaalada muqdisho waatan wariyaheyna faadimo cabduqaadir oo warkaan dhamaystireysa maslaxadeena guud iyo runta waxaan sugaynaa in iftii ku qabano magaceena soo noqoy
guddiga abaabulka wacyigelinta qaranka soomaaliyeed ayaa muqdisho waxay ku qabteen munaasabad ay ku taageerayeen kuna soo dhaweynayeen guushii dhowaan la gaaray ee ahayd cunaqabateynta hubka saarneed soomaaliya ee laga qaaday arrintaas ayayna kaga mahadceliyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh dadaalkii dheeraa uu ku bixiyey islamarkaana waxay ku sifeeyeen tallaabadaasi la qaaday inay tahay guuliga horumar la gaaray una soo hoyatay soomaaliya madashan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin dowladeed oo kala duwan haween iyo shacab kala duwan oo ka kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo daafaha kale ee magaalada
Shacabka
gudagalka munaasabada kadib waxaa daafuray xafladaasi eex xildhibaan cumar cadaan madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay waa mahadsan yahay wuxuu ku bilaabay cadowgii dagaalinta ahay oo dadkan gaashaday ayuu dagaal ku bilaabay haddana dagaalkaaso cadowgu waa gebageba meeshuu maraayo wuxuu maraa meel gebagebaha guuluhu waa isdaba joog guuluhu waa isdaba joog ma joogsanayaan waxaan u malaynaa dalka soomaaliya maanta waxaa u beriyey waa cusubaa u beriye waa cusub ayaa u beriye waa cusub oo qaran aa u beriye si fiican ma u taageerte ma taageerte ma taageerte allahu akbar allahu akbar sidoo kale waxaa halkaasi si wadajir ah uga hadlay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta senator gaagaab iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka waxayna arrintan ku tilmaameen inay tahay mid ay kaga mahadcelinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dadaalkii dheeraha uu ka bixiyey in soomaaliya wixii hadda ka dambeeya ay tahay dowlad xura islamarkaana laga qaaday xayraadda dhanka hubka saarnayd
soddon iyo laba sano ka hor ayaa soomaaliya la saaray cunaqabatayn runta cadaawad badani ku dheehan tahay oo aanan weli la arag dad intaas ay saaraato Ee, dowladna waa ahayn muddo dhowr iyo labaatan sana inaanan qaran noqon unbaa ujeeddadu ahayd cadow badanna waa ka qayb galay alla mahadii laba habeen ka hor baa la soo gebagabeeyey cunaqabatayntaas waxaanu dhihi karaa waa guul taariikhiya oo mudan in loo dabaaldego mas-uuliyiinta qaranka oo ka shaqaysana dabcan waa ku ammaanan yihiin aad baanu ugu ammaanaynaa waxaana leeahay waa haliyeeyo xilli loo baahnay culays dalka saaray ka qaaday waxaynu hambalyo gaara iyo bogaadi gaara u dilaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo intii la shaqaysay oo mashaariic badan oo ayna ka xayirnay ku soo guulaysay aad iyo aad baan u xusaynaa uguna soo dhaweynaa cunaqabataynta waa laga hadlay hubka muddo dhowr iyo soddon sano ah ayay soomaaliya sahreed sababtana waxaa keenay burburka iyo dagaalada sokeeye iyo dadkii soomaaliyeed oo ah is-aaminsaneen waxaa ilaahay mahadiisa inuu ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inay soomaaliya uu gaarsiiyo ka qaadista hubka cunaqabataynta inuu ka qaado waxay ka dhigantaa maalintii xurriyadda aan qaadanay waxay ka dhigantaa markii calanka aan saaranay dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladnimadu waa wax lagu faano waa wax la gaaro waa wax miisana haafka hadda aan marayna inoo buuxinaya qodobka labaad oo aan rabo inaan taabto xukuumaddiinna iyo- uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo noqoshadiisa ilaahay waxbuu ugu talagalay waxayna ahayd dal gudahaana warkii habeenimo aad ka dhageysaneyseen dalsan waa naga intaa cidda uu sheegay waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetkana ku leenaanay ee w w w radio dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel